faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir abdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saaki kuwada ugu dooroon ciidamada amniga magaalada muqdisho oo gacanta ku dhigan nin ku hubaysnaa walxaha qarxa oo weerar ku geysan rabay maamulka gobolka banaadir oo dhammaan gaadiidka dabdamiskii kuwa gurmadka degdega ah heegangeliyey kadib markii laga digay roobab dabayl wato kusoo wajahan soomaaliya qaar ka mida beelaha maamulka galmudug oo eedeymo u jeediya wasiirka arrimaha gudaha iyo dib heshiisiinta baaqna u diray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo laamaha amniga magaalada muqdisho oo kulan ka yeeshay sida ay u wada shaqayn lahaayeen ciidamada iyo shacabka si la ysaga kaashado amniga caasimadda maamulka hirshabeelle oo baaq u diray qaramada midoobiya beesha caalamka si wax looga qabto fatahaadda webiga shabeelle wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo ka qaybgelaya shirweynaha isbeddelka cimilada adduunka qodobada caalamka saakana waxaad ku maqli doonteen ah xildhibaanada koongareyska maraykanka oo ka dabqaday dhibaatada haysataa muslimiinta dalka shiinaha ku nool qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka subax ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal waa maalinimo arbacaad taariikhda ay ku astaysan tahay afarta bisha toban iyo labaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warkaa oo dhan saakanigo maadnuure axmed ayaa la diyaaray ee kusoo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka fidsan ciidamada amniga magaalada muqdisho ayaa gacanta ku dhigan nin ku hubaysnaa walxaha qarxo oo weerar ku geysan rabay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ayaa baahisa sawir nin la sheegay in lagu qabtay isagoo doonaya inuu bumbagacmeed ku weeraro mid ka mid a saldhigyada magaalada muqdisho hay-adda nisa ayaa sheegin magaca ninka la qabtay oo ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana doonaya inuu bumbagacmeed oo ku weeraro hase yeeshee ciidamada amniga ayaa gacanta ku dhigay sida lagu sheegay qoraal lagu soo daabacay barta tawitterka hay-adda nisa ciidamada amniga ayaa caawa gacanta ku dhigay nin ka tirsanaa ururka al-shabaab oo doonaya inuu bambagacmeed ku tuuro xero ciidan waxaa la qabtay isagoo wax khasaaraana u geysan ciidanka iyo shacabka soomaaliyeed waxaana la xisaabtami doona hay-adaha ku shaqada leh dembi baarista ayaa lagu yidhi war ka soo baxaya nisa hay-adda nabadsugidda iyo surdoonka qaranka ee soomaaliya ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa barteeda tawiitarka lagu baahinaya howlgallada ay fuliyaan ciidamada amniga ee lagu soo qabto xubnaha ka tirsanaa al-shabaab iyo daacish maamulka gobolka banaadir ayaa dhammaan gaadiidka dabdamiska iyo kuwa gormadka deg dega ah eegangeliya kadib markii laga diga roobab dabaylo wato oo kusoo wajahan soomaaliya dowladda hoose ee xamar ayaa soo bandhigta dhammaan gaadiidkii kala duwanaa ee heeganta ugu jira maaraynta ee magaalada muqdisho iyo diyaar garoowa rooba mihigaama oo la saadaaliyo inay kusoo wajahan yihiin gudaha dalka soomaaliya kaas oo la sheegay inuu wato dabaylo laga cabsi qabay inuu saameyna ku yeesho caasimadda iyo gobolada dalka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeer ku tegaya ee ugu kuurgelaya xaaladaha caasimadda qaybo ka mid ah inta badan degmooyinka gobolka banaadir isagoona kormeera kormeerkaasi ay ku helinayeen gaadiidley kala duwan oo loo diyaariya arrimaha la xiriira maarayntii masiibooyinka bilicda caasimadda kormeerkaasi kadib waxa uu duqa magaalada muqdisho cumar finish uu booqda xarunta gaadiidka ee dowladda hoose ee xamar booqashadiisu ay ku welinayeen gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir waxaa warbixina qusayda xaalada gurmadka degdega iyo diyaargarowga roobabka iyo heeganta looga jira waxaa warbixin ka siiya agaasimayaasha gaadiidka iyo dabdamisyada mudane gudoomiye waxaan maanta heegan buuxa gelinay dhammaan shaqaalaha gurmadka degdega iyo gaadiidka gurmadka degdega oo isugu jira dabdemisyada ambalaasyada booyadaha iyo agabka kale sida cagafyada iyo gaadiidka kale loo isticmaalo meelaha ay wax ku xanimaan shaqbaalka dhibaatooyinku ka dhaco runtii mudane gudoomiye shaqaalahan waa shaqaale afar iyo labaatanka saac xiigan ku jira waxaan u diyaarinay qaab shifti ah ama nidaam shifti ah afar iyo labaatanka saac ay ku jirayaan shaqada gaadiid ahaan annaga noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaan haynaa ilaa boqol iyo toddobaatan gaadiid ah tirada guud marka loo hadlo waaye qaar dhaqangal ah kuwa howlgab ah iyo kuwa hadda shaqeeya isugu jiraan insha allahu tacaala gaadiidkaas hadda mahadi ha kaa gaarto qarashka aad soo hormarisay labaatanka kun gaadiidka hadda maanta ee noo shaqaynaya kuwa degmooyinka jira oo nadaafadda kala shaqeeya sida gaarka ah kuwa waddooyinka maka almukarama iyo waddooyinka kaloo muhiimka ka shaqeeya kuwa ka shaqeeya insha allahu tacaala goobaha maaragtay bulaacadaha oo biyaha qaada kuwa nadaafadda xeryaha ama dawladda mas-uuliyiinta ka qaada intaba gaadiidka hadda noo diyaarshan waa shan iyo soddon gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka hadlay sida ay dowladda hoose ugu diyaar tahay inay bulshada ugu qudmayso si hufan dhammaan qalabkeennu mid iyo laba maahane inta kale inay diyaar noo yihiin waxaana loo sheegay berrito oo ah afarta desembar inay roobab mahigaan ah ay nagu soo socdaan marka si loogu diyaargaroobo waxyaabaha imaan kara oo bulshada waxyaalaha u ah ayaan u diyaarinay dhammaan gaadiidka qaybaha kala gedisan ee gobolka banaadir waxaan halkan uga mahad celinayaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud agaasimaha guud ee howlaha guud iyo dhammaan inta ka shaqaysa arrimaha howlaha guud sidoo kale waxaan halkan uga mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda iyo xogeeyaha guud iyo agaasimayaasha dhammaantood oo si isku duubni ah u soo bandhigay howlkarnimo daacadnimo taas ayaana ah midda noosoo noo suuro gelisay inaan dhammaan dib u istaarno waxyaabihii naga kala daadsanaa ama naga ciladaysnaa ee ay lahayd dowladda hoose qaar ka mida beelaha dega maamulka galmudug ayaa idamo u jeediya wasiirka arrimaha gudaha federaalkii dib heshiisiinta baaqna u dira madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee galmudug oo warbaahinta kula hadlaya magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa idamo u jeediya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya dib heshiisiinta soomaaliya cabdi maxamed sabriya ayuu ku eedeeyeen inuu xareeyo odayaal aan ka mid ahayn saxiixayaasha galmudug si ay u soo xulaan xildhibaanada galmudug odayaasha dhaqanka ayaa sheeganaysan ka mid noqon doonina maamulka galmudug haddii wasiirka arrimaha gudaha uuse odayaasha dhaqanka ka joojo faragelinta uu ku haya qaar ka mid a beelaha dega deegaanada galmudug si gaaran uga soo jeeda gobolka mudug waxay sidoo kale xuseen odayaasha dhaqanka in dowladda federaalka soomaaliya ay doonaysa in shakhsiyaad ay xaraysato si ay u soo xulaan xildhibaano taageersan ugu dambayntu odayaasha dhaqanka ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ugu baaqeen waxa uu ka qabto dhibaatada ka taagan magaalada dhuusamareeb ka hor inta aysan dib ugu laaban deegaanada ay ka yimaadeen sida hadalku dhigan odayaashu
shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay cabasho iyo iyo ogolaanshuhu ku saabsan yahay annagoo haddaan nahay beesha sacad cawareere wuqu jire anigoo ku hadlaya afhayeenka beesha wuqu jire ah bedel axmed kulane waxaan meeshaan ka caddaynaynaa waxa beeshu rabto beeshu waxay rabtaa in ay caddayso waxa ay rabto waxa ay rabtaa beeshu dhaqanka ka mas-uulka ah sida suldaan cabdulaahi suldaan maxamed ducaale in ayuu inuu u saxiixi karo xildhibaanada una soo xuli karo baarlamaanka galmudug ee kas- federaalka oo ka soo jeeda galmudug inay arintan soo farageliyaan arrintan ka hadlayno ragga hore afhayeenka hore u sheegay waxay ku saabsan tahay boobka dhaqanka beelaha hadda waxaa la joogaa xilligii doorka odayaasha dhaqanka ah soo xelista baarlamaanka iyo saxiixiisa waxaa iskale dhaqan dhaqan waxaa la yidhahdaa waxa dadku ay isku heshiiyaanoo cid malah u ah qabaa'ilku waxay u dhisan yihiin sidai dowladda u dhisan tahay cid aan cabdul- eh, suldaan cabdulaahi ahayn inay wax u saxiixda ugu jireen waxa ka soo baxa iyo waxay sameeyaan iyo dowladda midna aqoonsan mayno deegaanada aan ka soo jeedno ka talinana kama shaqayn doonto
cabashada yadaani wasiir guddi eh, waxqabasho meelaanan markaan ka horgeyn lama arko ha ahaatee marka hore waxaan idin caddaynayaa anugu horta waxaan nahay annagu beesha wuqu jire la yidhaah wuqu jire meelaan dacwadooda oolin ilaa xamar lama arko waqtigaan ugu dhaafahaya maahane raggii wasiirkii guddigii kuwii acdaalaan nahay waxaanan u gudbin aba lama arko haddaan nahay annagu beesha wuqu jire ninaan boobayna horta lama arko ninaan baryaynana lama arko wax ayagana ninma haysan karo dad baana haysta dowladduna waa ku ogta waxaan codsanaynaa xaquuqdaan leenahay oo saddexda xibnooda uu ugu jira leeyahay oo suldaannimadiisi suldaanma uu ku leeyahay oo suldaan u fadhiyo oo odayaal u fadhiyaan oo aanan codsi baan wax kala haata markaan ku doonay yaanala kaga bedelin wax ka dhib badan inaan horta ku raadino laamaha amniga magaalada muqdisho ayaa kulan ka yeeshay sida ay u wada shaqayn lahaayeen ciidamada iyo shacabka muqdisho si la isaga kaashada amniga caasimadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulac gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi maxamed tuulac ayaa shirgudoomiye kulanka amniga ee degmooyinka ee gobolka banaadir oo ay ka qayb galeen gudoomiye ku-xigeenada amniga ee degmooyinka gobolka banaadir ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii ahmiyad gaara loo siin lahaa xoojinta nabad iyo isku xirnaanka laamaha amniga iyo shacabka si looga gudbo caqabadaha ka jira caasimadda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed cabdulaahi tuulac ayaa faray gudoomiye ku-xigeenada amniga in ay ka shaqeeyaan sida caasimadda looga dhalin lahaa amni waara laamaha amniga iyo shacabkana ay si wanaagsan wada shaqayn u dhexmari lahayd degmooyinka qaarna waxay marayaan inaysan waxba ka dhicin sida hadda warbixinta ah ku akhrisanayseen ama degmo dhan bishii aad ogaan jirteen in lagu dili jiro shan iyo toban qof oo gu- oo- oo caadi loo dilo kuwa ku dhinta labaatan qof oo qarax hal qarax ku dhimata hadda degmada yaakshiida waxaa lagu leeyahay hal qofa ku dhintay mar ee bil ka mida bilihii hadda aan akhrisanaynay bilana waa ka badan tahay degmo lix degmaa hadda naloo sheegay micnaheed waxay ka dhiganta koob iyo toban degmoo kale inaysan waxba ka dhicin marka dhinac aaday positive u tahay khasaaraha ama dhim- ama dhimashada hadda inta badan naloo sh- eh, akhrinayana waa dhimasho madaniya ama dhimasho eh, eh, eh, yacni aan argagixisada ahayn oo ciidamo maleeshiya ay geystaan kuwa maaragtay tuugo ah oo dadka dhaca u geysta dhimasho madani u badan tahay marka waa bilow fiican oo aan oro- laamaha amnigana uga mahadcelinayno dhowrkii bilood isbedelka la taaban karo idinkuna aad qaybta ka ahaydeen ee degmooyinka laga sameeyey marka degmo walbana waa tegi doonaa ee, focuskeena annaga waxay tahay inaan ogaano wada shaqaynta degmada degmadaas waaxaheeda iyo sida ay u shaqeeyaan iyo guddoomiyaha degmada kormeerkii iyo waxa keenay inaysan dhowr bilood wax dhicinna waa wada shaqaynta waay maamulka hirshabeelle ayaa baaq u diray qaramada midoobey iyo beesha caalamka si wax looga qabto fatahadda webiga shabeelle oo ka geysto deegaanada maamulkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare oo kulan kula qaata magaalada jowhare ergagagaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james wan iyo wafdi uu hogaaminayo halkaasi gaaray kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta kafaadaysiga mashaaricyada horumarineed ee u-n-ka waxaana sidoo kale wafdiga ka qayb ahaa wakiilka gaarka ee midooda afrika ee u qaabilsan soomaaliya madaxweynaha maamulka hiirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa qaramada midoobey ee beesha caalamka ka dalbaday inay hay-adaha u-n-ka maamulka hiirshabeelle ay ka caawiyaan ka hortegidda fatahaada ka dhacda deegaanada maamulka hiirshabeelle oo ka geysta webiga shabeelle ee dhexmara deegaanadaasi dhegaystayaal warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyo cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis oo inla socodsiinaya anigoo mahad nuure axmeda saakinta ayuu ku dhan yahay tan iyo intaan warkaan midkiisa kale ku kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa ammaanaal